gudoomiyaha degmada beledweyne maxamed cabdi cismaan kalaafow oo saxaafadda kula hadlay magaalada beledweyne ayaa waxa uu ka hadlay amar ka soo baxay ururka al-shabaab oo ku aadan in aan la isticmaali karin bacyaha iyo taleefanada qaarkood waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada beledweyne in arrintaasi aysan u dulqaadan doonin waxaan haynaa inay bacyaha oo ay dad ku adeegtaan magaalada beledweyne ka shaqeyso degmada beledweyne ee amare ay kusoo rogeen muxuu ahaaye waxyaabaha lamidka ah iyo mobeelada loo yaqaano tegna ama mobeelada oo shaashada loo laga isticmaalo waxaan leenaha amaradaas oo shabaab soo rogeen cid alle ciddii qaadato waxaa uniyooneynaa inay shabaab la shaqeeyaan shabaab dalka iyo dunida meel ay ka shaqeeyaan ma laha waa koox dadka dhiigiisa ka ganacsato waa koox dadka bulshada oo berimigeysada lahayso waa koox waxaan leenahay ka ganacso dadka dhiigiisa cid alle ciddii aan ka maqalno ama aan ku aragno ama iyoo la khidaabaysaa aan hawada aan ka helno waxaa laga qaadi doonaa tallaabo sharci goobta ayaga ay joogaann ay aadi doonaan ama sii joogi doonaan degmada beledweyne iyo goobta shaqa dadka shacabka ay la nool yihiin lama noolaa doonaan waxa uu sheegay gudoomiyaha degmada beledweyne in ciddii amarkaasi qaadata ay tallaabo ka qaadi doonaan cid kasta oo amaradaas uu dhaga nuglaato cid kasta oo muxuu ahaaye la shaqayso cid kastoo waxaan leenahay waxyaabaha hadda la sheegaayo oo dhaga nuglaato intaas waxaan kaga degaynaa codka maamulka ee gobolka hiiraan ee degmada beledweyne muxuu ahay aaladaha lagu qaato cunnada iyo kuwa lagu shaqaysto technology caadiga ee muxuu ahay electrigaba waxaan ku wargelinaynaa u sheegaynaa cid kastaoo arrimahaas isku daydo inay la macaamisho ama la tacamusho kuma sii shaqay doonaana degmada beledweyne magaalada beledweyne caasimadda ee gobolka hiiraan